أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون بما كانوا يفعلون ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo dhex jirnay tafsiirkii suuratu lancaam waxaan soo gaarnay aayadda boqol iyo konton iyo saddex qowluhu tacaala waana haadaa siraatii mustaqiima alla wuxuu leey waana haadaa midkan lasoo sheegay siraatii waa jidkaygo mustaqiiman xaal uu yaho ku toosane fattabicuuhu raaco walaa tattabicu subula jidadka kale ha kala raacraacinina jidadka qalqaloocda fatafaraqa bikum oo idinla kala tagto can sabiilihi jidkii alle daalikum arrintaasoo wasaakum bihi ilaahay idiin dardaarmaya oo jidka toosan inaad qaadaan oodnaan kala tegin lacallakum maxaad mudantihiin tattaquuna inaad gaashaamataan oo cadaabkii alle iyo caradii alle aada ka gaashaamataan haddii aada samaysaan aayaddu waxay ku xiran tahay aayadihii ka horreeyey ee wasaaya alcashar ee ka bilaabanayay qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum aayadahaasuna aayadihii hornay ku xirnaayeen oo sidaan sada soo sheegna waxaa weeye qoraysh waxyaalo qalada ayay iska xarimeen oo wax xikma aysan ku jirin waxyaalana waa iska waajibinaya oon ilaahay waajibin waxaan alla xarimina waa xarimayaan xikmana kuma dhisno markaasuu ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala idinka waxaad xalilaysaan o aad xarimaysaan waxaad xalileysaana wax maslaxaa kuma jirto asnaam in la caabudo iyo waxa aada waajibinaysaan waxa aada xarimaysaanoo neef ari ama neef xoola oon baktin inaad tirahdaan maaragtay kana waa xalaal kana waa xaaraam wax xigmaa kuma jirto maslaxa kuma jirto laakiin alla subxaana wa tacaala waxa uu waajibinayana maslaxo adduun iyo aakhara ku jirto waxa uu xarimayana mafsado iyo dhibaata ku jirto dadka joojinaya marka iyagoo foolxumoodi la arkaa waxaa leeyahy adinka waxba ma taqaanaane waxaa weeye dad khusacbalaad ku socdaa tihiina waxa wanaagsanoo ilaahay ou idin faraayo oo maslaxadu ku jirto iyo waxa xaaraamta een dantu ku jirno ummadda kharibaad u ah ayaan idin sheegaya toban shay buu sheegay oo la yidhahdo wasaaya alcashara dardaaranka tobankaah oo ilaahay uu dardaarmay subxaana wa tacaala tobankaas shay qaar waa la farayaa wixii la faro cagsigoodana waa layska reebaya qaarna waa layska reebayaa wixii layska reebay cagsigoodna waa layska farayaa labaatan ay markaa isku tegayaan marka aan wax yar soo khulaasayno annagoo waa midda waana wasaayaadkaas casharada diimahoo dhan iyo sharaacida isku waafaqsan wax isku khilaafsan ma arko ambiyada wax yaroo sharaacida furuucda laysku khilaafsay maahane usuuludiinta waa laysku khilaafsan yahay amaa markay dadku firqooyin yahuud iyo nasaaro iyo saabiya iyo mushrikiin iyo waxaan ayagaa diintii ka kala tegey sida nabigeenaba calayhi salaatu salaam ummaddan diin keliyaho uga tegey oo kitaabkii sunnada hadhow dadka iyagaa khawaarid iyo shiico iyo balaayo iyo baatiniyo iyo jinijaan la kala baxay oon diintu aysan maaragtay shuqul ku lahayn marka haddaa waxyar kusoo celino tobankaa bal u fiirsada qul waxaad tirahdaa tacaalow kaalaya atlu aan idinku akriyo maa xarama rabbukum calaykum rabbigiina wuxuu idinka xarimay oo wixii la xarimana faa-iida daraa ku jirto oo laga joojinayo cagsigoodoo la waajibiyana faa-iidaa ku jirto allaa tushrikuu ay xarama calaykum shirka ayaa u qadaran allaa tushrikuu inaadnaan shariig yeelin oodnaan wadaajin bihi ilaahay subxaana wa tacaala ay bicibaadatihi shay-an cidna aadan cibaadadiisa wax ka siinin shirki baa las la yska reebay maxaa la ysharay cagsigiisa eesh oo towxiidka kow iyo kow laba dhinac tirso wa bilwaalideyni waaxsinoo wax u sameeya bilwaalideyni waalideyntan ixsaanan ixsaan ixsaanaa la isfaray soo maaha waa dhinacii ma'muuraadka dhinacii haddii la ysharay cagsigiisa maxaa ah cuquuq ixsaanku macnaha waalidka inaadan dhibin inaadan caayin inaadan dilin inaad adeecdo wax alla wixii wanaagood u qaban karta inaad u qabatid dhibaatadana aada ka joojiso soo maha hay walaa taqtuluu hadilina owlaadakum caruurtiina khashata imlaaqin min imlaaqin faqri naxnu anagaa narsuqukum idin arsuqayna wa iyaahum ayaga halkaan maxaa la ysfaray ilmaha inaan la dilin faqri laga baqayo gabdhahana waa dili jireenba caadiga u ahayd ceeb iyo faqri ay ka baqayaan wiilashana faqri ka baqay u dili haddii ilmaha in la dilo la iska reebay maxaa la isfaray cagsigeeda oo waa maxay in ilmaha la daayo oo la koriyo oo loo ixsaan sameeyo soo maa saddexi saddexaan haysano haye walaa taqrabu how dhawaanina alfawaaxisha fawaaxishta waa dunuubta oo dhan zinadaba haugu soo xumaatay midda kaloo kasii xun maa dahara minhaa midda muuqata iyo maa badan iyo maaragtay midda qarsoon oo saaxiibtinimada hoose ah iyo xumida wax alla wixii la qarslay wix banaanka la yimaado ko haddii layska reebay fawaaxishta in loo dhawaado maxaa la isfaray in laga fogaado ayaa la isfaray afar iyo afar ma haysano afarna awaamir tahay afar kalena ay nawaahi ay tahay nacam walaa taqtuluu hadilnina annafsa naftii allatii taasoo xarama allaahu ilaahay xarimay ilaa bilxaqi xaq inaad ku dishaan maaha soo maha naf muslina ayada lama dili karo nafta gaaladaana haddaan dhiigoodu banaanayn lama dili karo hadduu mucaahid yahay oo lala balamo muslimka oo nabadgeli siiyo musta'man hadduu yahay oo ammaan la siiyo wadanka uu soo galo adigiiba haddaad ammaan weydiisay oo ku dhex jirtay dadkan qaxuntiyaalku kale ku dhex jira ee gaaladii ammaan iyo nolol weydiisanaya oo le waa nala soo dhibay inay khiyaano ay ku rogaal celiyaan ma banaan soo maha nafta xurmada le macnaa midda keliya muslimka ma aha nafta gaalkaaba maray muxtaramta nabigu waxau le qofkii mucaahada qofkii dila jannada ma arko maaragtay ma uriyo urteed shan maxaa layska reebay marka in la daayo nafad oo nabad la siiyo maxaa layska reebay naf oo xaraama in la dilo shan ma'muuraad iyo shan manaahiya ma taha haye tirso walaa taqrabu ha u dhowaanina maalal yatiimi yatiimka xoolahooda ilaa bilatii tii maahane hiya axsanu wanaag badan xataa yabluqa ilaa uu ka gaaro ashuddaha tan lixaad xoolaha masaaki agoonta in lagu tacdiyaa la diido allaahuma iyaga in wax loo kordhinaa wax loo barakayna maaha marka idan halkan waxaa la iska reebay agoonta in waxooda la dhaco oo lagu takrifalo maxaa la isfaray ma garan ixsaan in loo sameeyo xoolaha loo kobciyo loo ixsaan sameeyaa la isfaray lix iyo lix ma taha ilaa uu ka qaangaaro marka rashiid ou ku noqdo wa oofuu oofiya bialkeyla keylka iyo walmiisaana miisaanka oofiya bilqisli waxaa la isfaray halkan miisaanka iyo keylka miisaanka macnaha waa radal iyo kiilo iyo beegana waa dhaladaan oo kale haddii lagu beego dhaladaan oo kale matana subaga lagu kala beegtaa dhalayarey koomba cambaluug wixii la yihaahdaba koomba yarey wix wax lagu kala beegan jiray ma garan ama waxyaalo qor qoran oo wax lagu kala beegto suuskii iyo waxyaalahaas iyo maaragtay saacii iyo waxaas oo kale waa in la oofiyo maxaa la diiday khiyaana la diiday marka oo miisaanka in la dhaco walaa tabkhasu naasa ashyaa miisaanka in la godanyaareeyo oo la khiyaaneeyo ayaa la diiday sababto ummad bay ku socotaa waxaa lamid a cabirka oo kale mitirada dharka iyo guryaha iyo waxyaalihii mitir lagu cabiro waxyaalihii la kiileeyo waxyaalahaas oo dhan wixii wax lagu cabirtaba standardka laysu ogyahay waxaa kamid a shayga qualitigiis oo kale wax saas iyo saas oo qualitigaas le ama sancada halkaas oo qualitiga ka kooban inaa qofka wax aan waxay ahayn inuu qisha oo maaragtay alaab xuna iyadoo alaab asiil lagaa dursaday xoogaa jiniis oo maaragtay aanba u dhaweynbo kala fuqfuqaayo inaad maaragtay ku bedesho ma aha nacam waagi hore meesha jiniska jooga jabaniska joogi jira maryaha dhaqmo iyo alaabta lita jabaniska dhihi jira haddana hay technico no qoloba meelay soo mare hadhow qolo kale loona samay doonaa marka nacam meeqaan haysanaa toddobiyo toddoba soo maaha laa yukalifu ilaahay ma kalifayo nafsa naf ilaa wasacaha waxay awooda maaha macnaha adiga miisaanka oofiyaa la yiri laakiin waxaada u jeeda miisaankii ab xaba timirhaaba ku dhegtabay waxbaa markaas maaragta ama waxbaa ka xoqmay adigoon adiga aan ogeyn wixii sidaas oo kaleeta ah ilaahay kuguma kalifayo subxaana wa tacaala meeqa waa sideed soo maaha waidaa qultum haddii aad tiraahdaana facdi bas waa toddoba taas waidaa qultum haddii aad tiraahdaana facdiluu ha walaa taqom alyatiimi lix ahayd wa ufulkeel walmiisaana toddoba ha waidaa qultum facdiluu waa sideed haddaad wax tiraahdaan oo macnaa garnaqaysid weriye ribood soo qorayaa tahay dhakhtar taqriir soo qorayaa tahay ma garati qof markhaati furo ayaa tahay xaakimaa tahay odo loo soo gar keensadaabaa tahay macallin ilmaha kala bixinayo oo tartankii qur-aan kala bixinayaa tahay imtixaanaadka kala reebayo ama dad hawl loo rabo kartidooda iyo kala reebayo cadaalad waa inaad ku kala socotiisa tan sagaalaad wa oofuu oofiya bicahdillaahi ballanka alle wa bicahdillaahi oofuu ballanka alle oofiya ballanka waa kan diinta kan muslimiinta ka dhaxeeya wixii adiga khaasa u laasimta qof waktigaasaan ku imaana waxaasaan ku siinaa meeshaasaan isugu imaanaynaa ballankaas marka waa in la oofiyo soo maha ballanka ilaahay uu ku dhibo diinta wax ilaahay kugu waajibiyey towxiidkii salaadii soomkii waa ballan muslimka in la is-ixtiraamo dariskii dhiiggiisa nabadgeliyo xoolihiisa waxaasna waa ballan cirdigiisa nabadgeliyo wixii adiga qof ballan khaas oo idinka dhexeeya waa kaas marka qofka ama ballanka u oofi ama marka horeba ha isku geli banaanka ka joog ama haddaad ballanka gasho meeshaas waqtigaa kuugu imaanaya u oofi yaa qofka lagu baranin ballan furyadii aan lagu barin sababtoo calaamaatu nifaaq wey daalikum tiintaa arrintiisaana wasaakum bihi ilaa idiin dardaarmaya lacaalku waxaa mudantihin tadakaruuna inaad waansantaan ayaad mudantihin midii toddobaad tobanaad aayaddaanay ku jirtaa marka haddii wafaa-ulcuhuud haddii la isfaray ballanka in la oofiyo maxaa la iska reebay khiyaanadii iyo ballanka baxyadii hebel ballan ma lahaad maqlaysa waa kula ballamaa hal xababa kusoo kuma imaanayo magarta adun baa islu goynaya maahana kuma imaanayo taasoo kale marka waa qalad waxbaan ku siinaa goortaasaan kuu imaanaya waaba caadigoba ka dhigtaba waa min calaamaati nifaaq lama ogolo wa ana haadaa arrintaa hadda toosanoo lasoo sheegay oo wasaayaadkaas ayaa siraadii jidkaygii ah jidka ilaahay uu jideeyey mustaqiiman xaal uu yahay kii toosana fatabicuuhu asaga raaca oo walaa tatabcuuha raacina asubula jidadka qaloocan fatafaraqa bikum ay idinkala tagto can sabiilihi jidka alle wasaayadii tobnaad waxaa weeye wasaayaadkaas waaweyn oo lasoo sheegay ee tobanka ah ee qaarka awaamirtaana cagsigooda maxaa ah manaahi wax layska reebo qaarka manhiyaadkaana maxaa kasoo horjeeda awaamir marka waxay noqone markii la isku daro toban manhiyaada iyo toban awaamirahay noqon ila shaygii la isfaro cagsigiisaa la iska reebay waana waxyaalo diinta asaaskeeda dulucdeeda ee waxyaalahaas la iska reebay haddii la helana aan nolol adduun iyo nolol aakhira jirin bal hadduu meesha shirki yimaado oo meesha uu yimaado maanta ma arkaysaa caqul waalideyn oo ilmihii la laayo oo dadkii la laayo oo khiyaano ay timaado oo xoolihii agoonta la cuno ee ballan uusan jirin ee beeg cadaalad aysan jirin manolaa taa haddii tawxiid khaalisa la helo birul waalidiin la helo zinadii laga fogaado soo maaha nafsadii la badbaadiyo ilmihii aan la dilin maaragtay agoontii waxaa weeye xoolahoodii loo dhaqaaleeyo ballankii la oofiyo cadaaladii beegii cadaaladii la oofiyo beeggii maaragtay jidka toosan ilaahay lagu socdo ma khayraa dhiman marka marka diinta ilaahay saas u macaan bal wixii ayagu ay xarimayeen maxaa haddii la xarimo masaalixu ka dhalanayo bal hashaan ilmahay xambaarsan tahay haddii ay dhasho gabdhaa ma cuni karana wiilalaa cuni kara asagoo nool hadday dhasho hadday meyd dhashana waa la wada cuni kara shu faa-iidaha ku jira ma garan kooxdaas ilaahan u goyneynaa kooxdaasna asnaamaan u goyneynaa kan hadday wax ka soo haadaan kan maxaa faa-iidaa ku jira halaa toban halaa toban dhirgood dhashayoo dhirge isku xariiso lama maali karo lama raro karo maxaa faa-iidaa ku jira waxaa gaaladu ay diin nooga dhigaan waa waxaase wax la wada mida dhuquus iyo maalin la caabudo iyo ashkhaas la caabudo iyo jinnijaan iyo macaasi iyo qurun la difaaco iyo fawaaxish la difaaco diintoodaoo dhan gaal waxaas wa bal ilaahayna wuxuu fara balmacaankiisa fiir marka ilaahay wuxuu le jidkaa ku toosnaada tii tobanaad waa taasoo waxaa la isfaray jidka alle in lagu toosnaado oo la midoobo oo tafaruqana la iska daayo nacam tafaruqana inta maanta ma arkaysa la iska daayo oo wa ana marka la nasbinayo wax taqdiiro qdaro waliana haada markii waxyaalahaas soo sheegaa laleeyahay waliana haada waxaas quruxda badan siraadii jidkaygii waayo mustaqiiman xaal uya ku toosana fatabicuuhu raac sababta u raacaysaan waa jid toosan walaa tatabicuu ha raacinina asubula jidadka ha raacinina fatafaraqa idinkala geyso bikum adiga can sabiili jidkii alle aayaddan marka ayad aada u muhiim a wey waxayna na faraysaa jidka toosan in lagu socdo qalqaloocana maanta ma arkaysaa la iska dahayo ibnu mascuud wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yeelay jid toosan daraftiisa nebi maxamed ahaaya iyo sharcigiisa waa qofkii qaadana oo dhabahaas qaadana ma garatay aflad bihi waxay geenaysaa maaragtay jannaday geenaysaa faman salka jildka jaada qofkii qaada naja waa ku nabadgelaya waman kharaja ilaa tilka duruqi qofkii duruqda aada aflad bihi ila naari naartay geenaysaa hadduu axaadiis badan kusoo aroortayo nabiga calayhi salaatu salaam inuu khad saa u jeexo mustaqiim layman kalena saas u jeexa midig iyo bidix markaasu wuxuu yihi haadihi subur jidadkan ma u jeeda haadaa sabiilullahi mustaqiima kan waa jidkii alla oo toos kuwaa hareeraha u baxana waa duruqdii ma garat laysa minhaa sabiilun ilaa calayhi shaydaanu yadcuu ilayhi kuwa leexleexdo dariiqa ka leexleexanayo shaydaana tul taagan oo dadka raba inuu ku kaxeeyo ee aayaddu akhriyay waana haadaa siraabii mustaqiim weliba xadiid muhiima halkan min xadiidi nawaas bnu samcaan ayuu rasuulku dhahay calayhi salaatu salaam oo aayaddan macnaheeda u dhow oo fasiraayo waxay waana xadiid saxiixa daraba allaahu mathalan siraadan mustaqiima ilaahay maahmaah wuxuu ka dhigay ou oogay inuu jid saa u bixiyey wa can janabatihi siraadi suuraani jidkaana laba derbibaa xaggii xakac sidii nafaqa oo buundada camal waa meesha oo tanaalka camal labada dhinac waxaa kaa xiga laba derbi jidkiina waa baxsan yahay fiihimaa abwaabun mufataxa labada maaragtay derbi oo jidka xaggii xagga ka xigta irdaa ku jira wa cala abwaabi sutuurun murkhaat daahyaa maaratay irida ku gahaaran wa calaa baabi siraadi daacin yadcuu irida meesha nafaqa iyo tanalka ah kasoo gelaysid midaa ka dhawaaqay muxuu leeyahy yaa ayuhannaasu halumuu dad yahow kaalaya udkhuluu siraada almustaqiima jamiican gala walaa tafaraquu ha kala tegdina wa daacin yadcu min fowqi siraad korna meesha adiga madaxaagana midaa ka dhawaaqaya ma garati oo muxuu leeyahay ahaa midaa korkaaga dhawaaqaya fa idaa araada alinsaanu hadduu doono an yaftaxa shay-an min tilka abwaab bini aadam meeshuu ku socdaa irdaa daahyaa meeshaan ka raarca qofkii bini aadamka xilli bal meeshaan fiiri xagga bal u leex waa bini aadam iyo dayma dawacadiis waa taqaana ilaa iridii waa furan tahay wuxuu leeyahy baabka bal maxaa ka xagee laakiin meesha balaayaa joogta marka markuu maaga irida fuuriyo baldaaha iska qaad koraa loogu digayaa oo waxaa la leeyahay wayxaka laa taftaxu war ha isku furin baabkaas jidkaa ku soco indhaha hortaada la fiiri bidix iyo midu ha fiirin ma garate wayxaka laa fa inaka in fataxtahu talijhu waa gelaysaa waana jidkii maaragtay xumaa wey fasiraadu alislaamu jidkan toosan oo tunalka camala waa islaamkii wasuuraani labadaa derbi oo ku wareegsana xuduudullaahi waayo xaggi jidkaas xag iyo xagga ha aadan intaana kuu xalaala walabwaabu almufataxatu maxaarimulahi irdahan luqluuqaana waa xaaraamta meelahaad ka aadi laga aadi lahaa wey wadaalika adaaci calaa ra'si siraadi kitaabullahi madaxa meesha jidka laga soo galo midka dhahaya halumu war jidka toosan qaada waa kitaabkii ilaahay oo nafaraayo inaan kitaabka alla qaadan aayadii hadda kitaabka alla nafaraysa waa inoo imaan doonaa aayadahan kabacdi inoo imaan doonaa wadaaci min fowqi siraad kan ka dhawaaqay oo dhahaya waryaah irdaaha isku furin warjoog war haddaa irdaa fusha waa gelaysaana waacidullaahi fii kulli qalbi muslimin waa waacidkii ilaahay oo dhigay qof kastaoo muslim qalbigiis ilaahay qofku wuxuu ku abuuray waacid waa ogtiin haddou qofku macaasi ou tamaniyo waxaway qalbigaa la dagaalmay warjoog warjoog warbalaaya kugu dhacda allaarmi kugu bixina laakiin dadka fusaqada say waacidkaa ula dagaalamayaan oy xumida u dhiiranayaan marka dambe waacidkiia dhimanaya marka afamanzinu lahu suu camaliyhu noqonaya iyagaa iska dilaya marka dambe say daraago ugu wadaan iyo balaayo ugu wadaan oo markay had iyo goor macaasida ay doortaan waacidkii ayaa dhimanaya ilahan ka magan galno marka arrintu waa taas wey nabiguna hadda waa naga digay oo tafaruqa laba tafaruq waa laba wey tafaruqu diini ah oo sida axsaabahan faraha badan oo shiicada mabaadi'da kala duwan oo qaldan wada iyo tafaruq siyaasi waa maxay madax badan in la yeesho mutanaasiciin muslimka oo dhan waxaa la rabaa hal ninoo madaxa inay yeeshaan muslimka oo dhan meelay joogaan haddana waxaan rabnaa tuulo kasta iyo maanta ma arkaysaa gobol kasta inta maaragtay madax loo yeelo in haddana gaal lala sio golo waa wixii andalus ku dhac nin walba intuu tuulo soo xaraystay ma garati oo magac mamlakaa u yeeshow gaal la hoos galay alqaabu mamlakatin fii gayri mawdiciha kalhiri yaxanki itifaaqan sawlat alashadi mamlako oo alqaaba oon meel waxba aan jirin waa magaalo xun iyo mimbarkeed nin walbaaba marka libaaxa u iska dhigaayo hiro walbaba waa waa waa waa mukulaal waa ilaa waxna ma haysta ciidana ma haysta gaalowna ku hoos jira walaalkiisa uu gudilaya ma garan markaasuu waa uun mukulaal libaax iska dhigayso oo sidii libaaxi wax u weerara mukulaal ma libaaxi gaaraysa marka waa waxaan hadda madaxweyne boqolka madaxweyne mid walba intuu tuulo ag istaago gaaladiina u yeerto uu leeyahay maanta ma arkaysaa waa kana intaa madaxweyne ka ah marka waa wax muslimiinka baabi'iyo waa nacam mus iska dhaaf soomaaliya muslimiinta oo dhan carab iyo cajamaa la rabaa hal khilaaf inay lahaadaan bismillah wa ana haadaa midkan siraadii jidkeygii waayo mustaqiiman isagoo toosana fatabicihu waa wasiyadii tobanaad raaca marka itibaacu sabiililah ayaa la isfaray maxaa la iska reebay ilaa shay kastaoo nahyiya amaraa dabaya lidkiisa shay kastaoo nahyiyana shay kastaoo amarna nahyi aad lidkiisa maxaa la iska reebay walaa tatabicuuha raacinina assubula jidadka qalqalloocan oo jid oo shaydaanka uu dadka ku weecinayo fatafaraqa bikum idinka fogeyso can sabiili hawdaja hadhowdi ku ride daalikum arrintaasoo wasaakum bihi ilaah idiin dardaarmaya arrimahaasoo dhan jidka inaad ku taagnaataan oo tafaruqa iska ilaalisaan waxdada aada ku dadaashaan lacallakum waxaad maanta ma arkaysaa mudantihiin tattaquuna inaad gaashabaataano tafaruqa iyo ceeb adduun iyo diin xumo aad ka gaashaamataan cadaabkii allana aad ka gaashaamataan aayadaha marka suuradaha waa aayado muhiimo wey uma aataynaa waxaan siinay muuse uma aataynaa ay uma ma garat mimaa wasayna ayaa u qadara waxaa kamid a waxaan kuu dardaaranay ma garat annaa aataynaa inaan siinay muuse alkitaab kitaabka inaan muuse siinay ayaa waxyaalahan ku waxyoona ka mid adiga hortaa tamaaman ayadoo dhammaystir nicmada alle loo dhammaystiraayo cala aladii kii liajli ladii kii dartiisa loogu dhammaystiraayo axsana muuse oo wanaaggii uu sameeyey iyo wanaaggii daaciddii alla oo deeco wanaaggii u qumay ayaa nicmada loo siiyo markii waxyigii alle iyo hawshii uu ka soo baxay oo fircown uu dacwadii gaarsiiyo reer banu israail uu soo xoreeyey ayaa kitaabkii la siiyey ixsaankiisa dartiisa iyo wa tafsiilan liajli tafsiilin kala bixinoo likulli shayin shay kasta loo kala bixinayo iyo wahudan hanuun iyo waraxmata naxariis xaal uu yahay ayaan u siinay lacallahum waxay mudan yihiin dadkii maaragtay atbaacdii ahaa reer bani israa'iil yu'minuuna inay rumeeyaan biliqaa'i rabbihim rabbigooda la kulankooda humadaan macnaha maahan in nabi maxamed markii loo waxyooday kabacdi la siiyey nabi muuse in la siiyey kitaabka maaha nabi muuse kitaabkiisu waa horreeyey ee tartiibku waxaa weeye waa tartiib dikriya tartiib zamaniya maaha yacni uma mima awxaynaa ilayka ama mima wasaynaa ilayka camala u qadar waxa aan kuu waxyoonay oon kuu sheegnay waxaa kamid a annaa aataynaa uqadar annaa anagu aataynaa inaan siinay muuse alkitaaba kitaabkii oo towraada inaan siinay tamaaman dhammaystirid oo nicmada alle loo dhammaystirayo cala aladii marka icraabo badanaa ku bannaan cala aladii kii korkiisa dhahad oo nabi muuse ah kaasoo axsana axsanana maanta ma arkaysa waxaad ka dhigtaa ficil maadi cala aladii kii axsana wanaagga sameey nabi muuse ah oo khayrkii wanaagga u qumay ayaan maaragtay dhammaystir nicmada loo dhammaystira ayaan u siinay iyo wa tafsiilan likulli shay ama waxaad dhihi kartaa cala aladii bimacna aladiina in loo jeedo muuse iyo macnaa ummadiisii axsanana bimacnaa axsanu in looga jeedo yacni mufradaa laga cabiray laakiin jamca looga beey ay cala aladiina axsanu kuwii ixsaanka sameeyey oo muuse iyo atbaacdiisa inaan u dhammaystirnay waxaa kaloo dhihi kartaa tamaaman cala aladii axsana ay tamaaman dhammaystirid cala aladii axsana ay calaa ixsaani mastarka cabdi waa midda hore aan ku laqmeyno oo muuse waxaan nicmada ugu dhammaystirnaa cala aladii axsana ay calaa ixsaani ixsaankiisa iyo wanaagga uq waan ugu dhammaystirana inta waa icraabaad badnaan wey laakiin waxaa ugu mudan middan tamaaman dhammaystira cala aladii kii aan u dhammaystirano axsana wanaajiyey oo nabi muuse iyo ummaddiisa ah oo dadkii si fiican u raacay oo sidqul itibaac la yimid iyo walaalkiis haaruun iyo wa tafsiilan kala bixid likulli shayin shay kastaba aan kala bixinayno wahudan halol hanuun xaal oya iyo waraxmatan ayaan siinay lacalahum waxay mudan yihiin dadkii kitaabkaa loo soo diray oo yahuuda reer bani israa'iil biliqaa'i rabbihim rabbigooda la kulankooda yu'minuuna inay rumeeyaan hadi qofkuna aakhare haddii uu rumeeyo khayr oo dhan ba halkaasoo ka tabcay risaaladii halkaa kuma gebagaboobin risaaladii way socotay ilaa la soo gaaray dowrkii risaaladii ugu dambeysoo namax lagu khatimay iyo waxyigii weynaa iyo kitaabkii weynaa ee nabigeena la siiyey ee nabigu yihi calayhi salaatu salaam maa min nabiyin ilaa waqad uutiya maa midluhu aamana caleyhi lbashar nabi ma jiro ilaa waxaa la siiyey wax ku filan inuu basharka rumeeya wa inama aladii uutiitu waxaa weye waxyin awxaahu llahu ileyh waa waxy ugu yaxyooday marka wahaadaa midkaana kitaabun waa kitaab weye anzalnaahu aan soo dejinay mubaarakun barakaysan macnaa barakadiisa iyo maanta ma arkaysaa khayrkiisa ayaa aada iyo aada maanta ma arkaysaa u fara badan oo macnaa hanuunka laga faa-iideynayo maanta ma arkaysaa khayrka laga dhaxlayo wusciga ku jira ee iyo aqlaasha diimihii hore ay haayeen oo laysku xoreeyey waxyaalaha jaahiliyaadkoodii iyo taxriimaadkoodii iyo qaabta darnaa oo ummaddii laga xoreeyey diin macaan oo latiif oo xaniifiyata samxa oo sahlan oo toosan in maanta ma arkaysaa oo maara dadka uu ku hanuuninayo marka waa kitaabkaas waay wahaadaa midkaana kitaabun kitaab anzalna aan soo dejino mubaarakun barakaysan fattabicuuhu raaca wattaquu ilaahayna ka gaashaanta lacalakum waxaan mudantihiin turxamuun in laydin naxariisto qofkii kitaabkaa qabsada ee ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala isaga raaca raxmadda allou ku gaaraya waa dariiqii xaqa gaarsiinaya kitaabka marka xikamta loo soo dejiye waxaa kamida nabi maxamedaa lagu soo dejiyey calayhi salaatu salaam luqada carabgan lagu soo dejiyey risaaladu waa caam laakiin carabay ka bilaabatay ayagaa lagu soo dejiyey maxaa loo soo dejiyey nimankan reer bani israa'iil ambiyadu waa isu daba kacday min isxaaq ilaa ciise waa isdaba socdeen kahra laakiin dhinaca carabta diintii ibraahiim oo ismaaciil ay ka dhaxleen ase nabi ahaa ilaa nabiga laga soo gaaro rasuul lagama soo bixin diintiina waa ay dooriyeenoo ninkii camar ibnu luxayl dhihi jiro shaydaankaa dooriyey diintii hadhow marka markay arkaan yahuuddaas iyo nasaaradaoo kutub akhrinayso ambiyaal leh ayay dhihi jireen annaga haddaan kitaabkaanoo kala haysan lahayn ama waxi kuwa waa ka fiicnaa lahayn bay dhihi jireen raqrib baa noqon lahayn kuwaas marka xuseye quraysh kuwaas xujadii waa lagu oogay kuwaana si xujada loogu oogaa loo soo dejiyey an taquulu macnaa kitaabkaan soo jinay waxaa u qadaran karaahata an taquulu inaad dhahdaan darteed inamaa unzila alkitaabu kitaabka waa la soo dejiyey calaa daa'ifatayn laba kooxood oo yahuud iyo nasaaro ah oo min qablina annaga naga horreeyey wa in kunnaa annaguna waxaan ahayn can diraasatihim maaragtay inaan kitaabkaa la derisno oon la akhrisano oon la fahmno oon kutubaha ka raacno laqaafilinoo kuwii halmaansan oo kutubahooda ma naqaano iyo afkooda marka hadhow sida qur-aankaba aan soo marnay waa anaka xadii soo marnay ما, ما لا أحد أغير من الله آه، لا أحد أحب إليه العذر من الله إلهي wax ka cudur daar jecel oo dadka inuu garta uu ku noqo ka jecel ma arko min ajli dalika arsala rusul wa anzala alkutub marka si aan hadhow gar loogu helin oo hadhow qiyaamo markii la xisaabo aysan u dhihin waxaa weeye maaragtay risaaladiina lama soo gaarsiin annaga ahlu kitaabkaha risaaladaas haystay afkooda ma noqon kutubtooda ma aanan fahmi karin ayaa marka xujada loogu oogay marka waa kaas nacam marka macnaha waxaa weeye si aan hadhow cudurdaarkooda maanta ma arkaysaa in la gooyo in laga ogo la yihahdo waa kanaa kitaabkii alle hadda waa lagu soo dejiyey carabi mubiinaha lagu soo dejiyey hadhow marmarsiyo ma heli kartaan iyo maaragtay weliba calaa rajul oo luuqadiisa iyo nasabkiisa iyo sharaftiisa taqaanuun maxameda oo idinka dhashay tacrifuuna nasabahu wa sidqahu wa amaanatahu ayaa lagu soo dejiyey hadhow ogaada ilaahay garkuma heli kartaan an taquuluu karaahata an taquuluu inaad dhahdaan nacid la nacanaya hadhow markii qiyaamo la idin xisaabiyo inamaa unzila alkitaabu kitaabkii waxaa lagu soo dejiyey calaa daa'ifatayni laba kooxood oo min qablina naga horeys yahuud iyo nasaara wa in kumnaa anaguna can diraasatihim kitaabka ayaga inaan la barano oon ka raacano cilmiga oon ka akhrisano lakaafilina waana halmaasan dee luuqadoo ma aqano maxaan ka afgaranayn si aadaan u dhihin ow taquulu ow allaa taquulu inaanaan dhihin low annaa annaga unzila calayna alkitaab kitaabka haddiina laku soo dejin lahaa lakunaa waxaan lahaa aan lahayn ahdaa minhum kuwaas kuwii ka hanuunsan yahuud iyo nasaar ee haddaba hadday saas tahay faqad jaa-akum waxaa idiin timid bayinatun bayino oo min rabbikum xagga rabbigiin iyo wahudan hanuul iyo waraxmatu naxariistaa idin yimid ee haddaba faman adlamu yaa ka dulmi badan minman ruux kadaba beeniyey biaayaatillaahi aayaadka alla beeniyey wasadafa canhaa ee ka jeestay sanajzii waxaan u jaazinaynaa aladiina kuwii yasdifuuna ka jeesanayay can aayaatina aayaadkeena suu-a alcadaabi cadaab midka ugu foolxun bimaa kaanuu ahaashadoodo yasdifuuna ay jeesanayen waxay kaloo dhihi kareen ay dhihi jireen waaqsamu billahi jahda aymaanihim suuratu faadir ay ku dhaartay lain jaa-ahum nadiirun hadduu u yimaado layakuununa ahdaa min ixda alumam ummadaha midooda farta lagu sii fiiqo waan kasii fiicnaan lahay soo maa laakiin waa kana waxaad arkaysaa lafteeda debanka waxaa arkaysaa dad dhahay culimo ma haysan haddaan culimo heli lahayn wallaahi cilmiga waa ka raaca lahay hadhow hadduu caalim helo oo cilmiga ka raacdo qofka gooya isagaa uga horeeya kan badan intay culimo kitaab ka bilowdeen ama u yeerteen afar xaba markooga wadaba intii u yeertaba aada arkay iyagoo kala tagto ummad kale uun ka faa-iidaysanayso waa iska badanta aada iyo aad marka waa imtixaan nacam marka horaaba ilaahay la baryaa laysma faanfaaniy waxaa la yidhahdaa ilaahu tawfiiqdana waafaji waxna bara ilaahuna sii inaan wax ka barano khayrna ka barana ilaahuna waafajiya la yidhahda laakiin haddaad marka hore adigu istiiltiisid dadka waxay dhahaan dagaalada kufaanka badan mm haddaan arko cadowga xaggan ka raaci laha wanjabi laha guulan ka keeni laha hadhow wax ka dhaqoob lama arko laakiin mid miskiin oo iska aamusan oo aan hadlaynina hadhow markau dagaalka gala cadowga soo u shafay waad yaabaysaa marka faanfaanka lama baahna tawaaducaa loo baahanya nacam marka waxaasoon ilaahay waxaa ka wadaa subxaana watacaala dadka iyo cudurdaarka inuu ka baabi'iyo oo waxay la mid tahay aayaddii qowluhu tacaala uu dhihi jiray ma garat aayaddii maxay ahayd walow ana ahlaknaahum bicadaabi min qablihi laqaaluu rabbanaa lowlaa arsalta ilaynaa rasuula fanatabica aayaatika wanakuuna min almu'miniin waa min qabli an nadila wanaksaa yacni haddii iyadoon rasuul loo soo dirin iyo waxi la cadaabi lahaa waxay dhihi lahaa intaana la halaagin maxaa rasuul loogu soo diro aho rasuulka waa kana waa idiin maxaa ka qabateen marka ayagaa marka isku garnaqaayo ma garanta ayagaa inay daalimiin isku garnaqaayo kitaabkaas waa soo jinay an taquuluu ay lianlaa taquuluu ama karaahata an taquuluuna cid la nacaayo inamaa unzila an taquuluu inaad tirahdaan inamaa unzila alkitaabu kitaabkii waxaa lagu soo dejiyey calaa daa'ifatayni laba kooxoodoo min qabli naga horreys yahuud iyo nasaara wain kunnaa waxaanahin can diraasatihim ayaga inaan wax la barano oon ka akhrisanno u xeraysano oon la baarno wax ka akhrisanno laqaafiliino kuwii hilmaansano dee ma risaalaba naba soo gaara iyagana ma aanan af aqoonin saasaa nagu kaliftay ee afkeena haddii wax lagu soo deji lahaa waa kaas aw taquulu ama aada dhahdaan low anna unzila lkit caleyna alkitaabu kitaabka inaad maaragtay din lagu soo dejin lahaa lakunnaa ahdaa minhu iyagaanba ka fiicnaan lahayd si aanan u dhihin hadhow ayaa haddaba waa kanaa haddaasaa odhan lahaydeen haddaba waa kanaaho faqad jaa-at akum waxaa idin yimid bayinatun xujo cad oo min rabbikum bal waa risaaladii risaalaadka acdamu risaalaat iyo kitaabkii qur-aanka ugu mucjisan ahaa iyo rasuulkii rususha ugu fadli badan sayidu waladi aadam ayaa idin yimid aan leey bayinatun xujo cadoo min rabbikum iyo wahudan hanuun iyo waraxma waadna diideen waayo ee faman adlamu yaa ka dul badan oo ka shaydaansan oo ka qaldan minman ruux kadaba beeniyey biaayaatilaha aayaadkai calo cadcad ee wasadafa canha isaga jeestay ay acrado canha ka adha wax aan qiimo lahaynba ayuu isaga jeestay haddaba malisaa malisu daynayaa marka sanasi ladiina kuwii waxaan u jaazayna oon ka abaal marinaynaa yasdifuuna ka jeesanayay can aayaatina aayaadkeena suu alcadaabi cadaabka midka ugu xun ilahan ka maqalnay bimaa kaanuu ahaashadooda ay ahaayeeno yasdifuuna kuwii xaqa ka jeesta hal yanduruuna ilaa an taatiyahum lmalaa'ika weli waxaa la hadlaa marka daa'ifadii mutacanitiinta ahaa ee la yihi qad jaa-atkum bayinatu min rabbikum waana nimankii ilaahay la sinaayay asnaamta bal mararka qaarkood asnaamta kormarinaya ee suuraddu ay la soo doodeyso dhagaha kasoo jafaysay ayaa leeyahay waa kuwan towbadda iyo towxiidka dib u dhigaayo maxay suganayaan ma inay kufriga intay ku halaagsamaan ay markaas ay naar ay galaan ay sugayaan waa kuwa towbada taswiifinayo ayadda iyadoo gaalada la hadlayso cusaada mu'miniintana waa lala hadlaa dadka toobadda taswiifinaya ama camalka saalixa waxaa leeyahy maalin xisaab xir ay timaanayso ayaa jirta oo mawaanici towba caama ay imaanayso ama mid khaasa qofkaba ku khaasa maalintaas ka hor in la isgaaro waayo qof walba marka way qabsanaysaa bismillah hal yanduruuna miyay suganayaan ilaa an taatiyahum inay u timaado maaha waa macnaa toobad la-aanta iyo qaloocan masaasay ku aaqaranayaan oo waxay sugan miyay suganayaan ilaa an taatiyahum lmalaa'ikatu malaa'igta inay timaado ay liqabdi arwaaxim ayaa u qadaran malaa'igtii mowdka iyo acwaantiisa ay timaado si ruuxda u qabdooda waxaana la ogyahay qofku haddii uu xaalatul qarqara uu gaaro uu dhuun yeeriyo oo nafta in laga qibdoodo ay bilowdo inaan markaa qofka toobad laga aqbalin sababto waa reero aakhiro waa ujeeda malaa'igta nafta ka qaadaysa kuwii cadaabka inay yihiin iyo kuwii naarta inay yihiin malaaikatu lcadaab iyo malaaikatu raxma waa u kala jeeda kuwa ay yihiin marka aakhiro arkay tooba ma jirto marka aakhiro waxaa la raba intay qeyb tahay inaad marka rumayso marka waa maanic tooba khaasa markuu adiga mowdkii khaasa ah kugu yimaado in allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir oo dhaa nabigu calai sala sl intuusa qofku dhuun yeerin marka hadda annagoo kale haddaan towbadii iska akrino iyo islaaxi oo dunuubta aanan iska hufin dee hebel waa dhintay maan sugaynaa marka qof laguu soo sheegaa lama arko qof aada felina lagu leeya hebel kuma yaqaan soo ma ilaahay khaatimada hanoo same marka xataa annaga waana khusaysa qof walba hadduu isfiiriyo waxay is ogyahay meeshii laga rabay inuusa joogin xun badan inay ka qaldan yihin laakiin haddana waa taswiifinanaa beri iyo saada waa ishabeynaysa aan ku jireyna adiga waa ishabeynaa ku jira tiyaa kugu imaanaysa soo marka inaan si fiican tallaabo u qaadno ishabeyno maa ilahay tawfiiqda hana waafaji marka waciidkan marka gaalada iyo mukhaalifiinta iyo dadka towbadda dib u dhigaayo oo muslimiinta intaba way soo gelaysa hal yanduruuna miyay sugayaan ilaa an taatiyahum malaa'ikatu malaa'igtu inay u timaado liqabli arwaaxihim markaasna towma jirto ow yaatiya rabbuka rabbigaaga qiyaamo inuu yimaado lifasli lqadaa-i ayaa u qadaray dadka inuu kala bixeeyo qiyaamo haddii la joogana muxuu dhaha gaalka rabbi irjicuun lacalii yacmalu saalixa sooma dhahayo kala ma jirtaa le inahaa kalimatun waqaa-iba wax lagaa yeelaya ma jirto lagu celin maayo joog halkaan wax la iscelinaa ma jiro iyadana marka maanici toobo weyn waayo marba ilaahay fasl qadaa hadduu yimaado xisaab ay timaado dib adduunye iyo saaxiid waa dhammaatay soo xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu waa maanic toobo kale wey maalintii fasl qadaa inta fursad lagu siiyo adduunye lagu soo dirimo ee hadda inaan toobad keeno allahna waafajiyo laa ilaha illa muxamad rasuul ow yaatii ama ay yimaadaan bacdu aayaati rabbika rabbigaaga aayaadkiisa qaar ka mido oo ashraadu saaca saacaddii weyneed inay dhacayso ka mid waa noo imaan doontaa waxaa lagu fasiray qoraxda oo xagga galbeed ka soo baxda galbeedba qoraxdii ka soo baxdo dadka dhan waa lasoo rumaynaa gaaladii kuwii cusaadaha masaajida laga buuxsameeya kii kaloo xoogaa salaadaha xoogaa tukan jiray iyo rawaatibta iyo asaguna wuxuu damcaa inuu ugu shubo maaragtay cibaado aan kala go lahayn laakiin ma jirto xisaabta meesha nin walba meesha ujoogtaa loogu xiraya ziyaada ma jirto yooma yaati toobag dambe ma jirto iyo camal dambe oo la siyaasanaya waa xisaab xir dhag waa ma jirto yooma yaatii markuu yimaado bacdu aayaati rabbika rabbiga aayaadkiisa bacdigiisa laa yanfacu ma anfacayo nafsan naf ma anfacayo iimaanuhaa iimaankeeda cusub ma anfacayo lam takun aamanat lam takun ahaynoo aamanad maanta ma arkaysaa min qabl hadda ka hor waxaa kaloo u qadaran walaa yanfacu nafsan maaragtay naf maaragtay ma anfacayo oo maaragtay kasbuhaa am ow toobat towbataha aljadiida ma anfacayo ma garatay ha ma lam y laa yanfacu nafsan iimaan lam takun amanad min qabl ow kasabat ma garatay waxay kasbatay fii iimaaniha khayr yacni naf maanta ma arkaysaa cusubna walaa yanfacu nafsan ma garata ma anfacayo oo hadda inay maanta ma arkaysaa khayr kasbato oo cusub ma anfacayo wixii hore khayrkii horey kasbatay maahan wixii u yaalay rasiidka xag alla daaca uga jiray hadduu ahlul iimaan ahaa oo min ahlilmacaasi ahaa min kabaa'ir kabaa-irtiisaa loogu xiraya muqtasid hadduu ahaa muqtasidaa loogu xiraya hadduu ahaa maaragtay daalim linafsi daalim nafsi ku xiray meesha loogu xiray kasdma ma jiro nacam lam takun aami qabl ow kasabat ama kasbatay fii iimaan iimaankeeda khayran macnaa khayrkii hore ay kasbato maahane khayr haddoo kaloo cusub ay kordhisato iyadan waxuu loo tari maayo waa laga joojinaya qul waxaad tiradaa intadiruu sugta inaa anaga muntadiruuna kuwii suganaayo ayaana annaguna waa suganaynaane bal sugta maalintaas markay timaado ee waxaa weeye ow kasafi ay walaa yuqbalu minhaa kasbu camalun saalix lagama aqbalayo idaa lam yakun caamilan bihi qabla daalik wixii markii hore uusan camal fali jirin oo maanta ma arkaysaa cusub lagama aqbalayo ma gara ow kasafi imaan khayr macnaha waxaa weeye camal cusub oo hadda ziyaado ah oo camalkii hore ka kororsan lagama aqbalayo intii markii hore u jirtay darajadiisiiyuu ku joogaya hadduu saabiq bilkhayraat ahaa waa saabiq bilkhayraat waa xir hadduu muqtasid ahaa meeshiisaa lagu xiraya daalim linafsi hadduu ahaa gaal hadduu ahaa gaalnimadiisa munaafiq hadduu ahaa oo nifaaqiisa ou nifaaq oo gaalnimo ou ahaa nifaaq kufri ou ahaa ma garat nifaaq oo khuruuj min almilla u ahaa nifaaqiis hadduu nifaaq camali ahaa oo qof muslima u yahay laakiin camalkiisa ou nifaaq uu yahay manaa ahlulkabaa'ir ama ahlulbidac halkiisaa loogu xiray nin meeshii soo dhaafaya lama arko maa mala marka axaadiid badan ayaana arrintaas sheegaysa oo nabigu wuxuu ku fasiray calayhi isalaatu wassalaam aayaddaas inay tahay maanta ma arkaysa duluucu shamsi min maqribaha sida bukhaari oo wariyey qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil xadaanaa cabdulwaaxid xadaanaa camaaratu xadaanaa abu zurca ibnu jariir aabari ibnu maaratay ibnu jariir bajali waaye can abi hurayra qaal rasul qaal qaala rasul la sal ly wasalam laa taquumu saacatu ma qumayso xataa yadluca shamsu min maqribiha faidaa ra'aaha annaasu dadka markay arkaan aamana man calayha way rumaynayaan fadalika markaasna xiina laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanad min qabl oo kasa fii iimaaniha khayra marka waa saacadaha waaweyn ayay ugu mid tahay nacam wuxuu dhahay nabigu calayh salatu slam halaathun idaa kharada laa yanfacu nafsun iimaanuha lam takun aamanad min qabl oo kasa fii iimaaniha khayra duluucu shamsi min maqribiha wadajaal wadaabat lard marka waxyaalaha toobada xiraya marka waa calaamaadkan ugu waaweyno ayada iyo daabada labadooda tii soo hormarta wey labadooda tii soo hormarta wey daabaduna qof walbaa wixii shaqi iyo saciid wuxuu yahay ay ku tiimbareynaysaa marka wax damboo kordhaya lama arko marka ashraadu saacaa saddex noocay u kala baxaan wax la arkay oo haddaba jira sida haddaba aan u jeedno waxaa ka mid a bicada rasuulkaba calayhi salaatu wasalaam bucita ana wasaacatu kahaatay waxyaalaha qalaaqisha iyo fitanka iyo hadda jira gabdhahoo badan oo raggiina maanta ma arkaysa ay yaryihiin waktigiioo barakadii laga siibay taqaaribu zamaan waxyaalo fara badan dadkiioo maanta ma arkaysaa sayidulqowmi ardaluhum oo noqday dadka ugu liita ay taliyaan fawaaxishta iyo xumidii oo maanta ma arkaysaa lagu faano waxyaalahaasoo dhan in ninka wanaagsan maaragtay la tuhmo ninka qaa-inkaana la ammaano oo la yidhaahdo ninka dadka ka jiraba waa isaga waa wax jooga waxyaalana waa wax dhici doono ma garanta oo waxna ay ka bilowdeen waxyaalana waa waxaan weli aan dhicin oo aayaadka ugu waaweyn ahoo waa maaragtay tobanka aayadood a ugu waaweyn waa tana oo xadiidka xudeyfa binu usayd ayay ku taallaa imaam axmed iyo muslim ay wariyeen oo wuxuu yihi ashrafa calayna rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam min gurfati qolow naga soo fiiriyna waxnu natadaakaru saacata anakoo saacadda ka sheekaysanan faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam laa taquumu saacatu ma dhacayso xataa tarow cashra aayaatin toddoba aayadood ilaa aad ka aragtaa kow tiriyo duluucu shamsi min maqribiha qoraxda galbeed ka soo baxda waddukhaanu qiiq wadaabatu daabadii oo iyadana qof walba calaameynaysa wa khuruuju ya-juuj wama-juuj iyadana waa calaamadii wa khuruuju ciisa bni maryama ciise maryam markuu soo imaado waa calaamaatu saaca wa naarun takhruju min qacri cadan tasuuq oo tuxshiru nnaas dab weynaa cadanka holcaayo dadkii soo cararaya xagga shaam dadkiibay marka soo eryanaysaa marka soo maha waa waxyaalahaas tobanaadka ee ahaa iyo wathalaatu khusuuf khusuufun bilmashriq wakhusuufun khasm bilmaqrib wa khasm bijaziirati alcarab khusuufkaas oo kale iyo dabkaas soo baxay marka kolley waxaad moodaa hadda aayado badan oo nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam aada iyo aada bay u dhaceen marka allahu aclam waqtiga inta ka hartay ilaahay in aakhiradiisa laisu diyaariyo diinta loo ooga waayo qofku maarata fitantii iyo meydkii iyo faj-adiiaba iskaba socdaba iyo qatligii maanta ma arkaysaa harajkii oo nabigu sheegay calayhi salaatu salaam oo dhahay qofka waa la dilaa bixaysu laa yadri alqaatilu bima qatal wala almaqtuulu bima qutil kan wax dilaya waxuu dila ma aqaano balaaya waxu soo dhiibaysa isagoo afduuban soo qaarijeelaya qofkaas waxuu ka dhibay ma yaqaano ma garata ilmo xuno sidii maaratay di-aabtii la tababaray oo balaayo ah oo ayaga dhan iyagoo yar dhiig lagu anqariyey ma garata qof unbaa la tilmaama qofkaas soo dila muxuu ku dilaa ma yaqaano kii meel asagoo iska maraya dhag ma garan waxyaala laga sheekay nin baa dhaa meelaan xamaraan tagna meel shaahaan cab maagna intaan shaah cabinaynaba se nina baaba meesha la dhigaba laba wiilo laba uwato aada u malaynayso haddee markaas ay dilayaan keligood ma aha intaasoo kale aagaha ku jirta baaq iyo balaayo tababar jiniyo de wax soo sii aaday aqoonina cunugu maalintou dhashay lagu anqariyey baha laga dhiga soo wax cuni lahaa ma garan oo meeshii diinta iyo akhlaaqda laga bari lahaa inuu dadka looga laga baray marka waa maarata yani kilaab oo daariya lasoo barbaariyo waa ilahan ka magan kalo waxaasoo kale cariga adduunya iska jooga iyo balaayo kale ilahan ka magan kalo marka ilaahay toobadiisa hala maarata inaan ku dhawaanaa wanaagsan aayadihii badankooda waa ay joogaan maaragtay ilaa qofka oo qabri ou ka tamaniyo yirahdo allow yaa qabrigan igeli dad badanaa xayaatadii nacay waxaasoo kale marka aragta dulmiga iyo fawaaxishta iyo dilka iyo dhaca iyo dadka qaarkooda hadda wasakda iyo qurun dad mas-uulaho waxyaalo wasaakiina maaragtay ku sheekeynayo ama u yeerayo oo wax laga yeeqsado ninkii soomaaliga wixii uu iska gowracay wasakdi haddii dad maanta mas-uuliyiin ay ku- ku dhawaaqayaan lag- lagu sheegayo soo maha waa wax runtii qofka uu qabriba uu tamaniyaba waa ay buuxaanba ilaahay khaatimada hanoo sameey marka yaanu fitnadan lagu sii madax jirin aan ilaahay u toobadkeen dhammaanteen hal yanduruuna miyay eegayaan oy suganayaan waa kuwa balaayada kusoo dhex jira ilaa an ta'tiyahum almalaa'ikatu malaa'igta in ugu timaado maaha liqabli larwaax oo markaa toobadii laga manciyo ow yaatiya rabbuka rabbigaaga uu yimaado lifasli lqada markaasna fursa la isiin maayo ow yaatiya bacdu aayaati rabbika rabbiga aayaadkiisa qaarku yimaado yowma yaatii markuu yimaado bacdu aayaati rabbika laa yanfacu ma anfacayo nafsan iimaanuha iimaankeeda cusub lam takun taasoo lam takun aamanad min qabl haddayna ka horamaynin walaa yanfacu kasbuha ma garatay kasbigeeda cusubna ma garatay ma anfacayo oo haddaysan maaragtay kasab hore oo khayra oo dhigaala uusan u oolin ow kasabad haddaysan kasbanin kasab cusub ma anfacayo fii iimaaniha iimaankeeda khayran khayr hadday ku kasbin hadda kasab cusub oy la timid oo maaragtay camal jadiid oo cusub oo la kororsiimo oo kororsiimo wax ma tirayso kaydkii horaa ku yaallo waa hadda haddaa marka intaas la suganaysaan marka iimaankiina oo rabtaan adinkoo gaalo ah ama dadka dee iska kafladana inay kafladaas ku dhintaan oo moodkii ugu yimaado ama ay maaragtay ashraadu saacadii toobadda lagu xiraayo ay timaado amaba aa, inta la dhinto lasoo bixiyo xisaabtii alle la dul taagan yahay haddaa intaa sugaysaan marka oo toobadiis u dhigtaan haddii adinkaa yaqaane fantadiruu sugta inaa anaguna muntadiruun waa isla suganaynaa qofkii cadaab ku dhaca waa la arki doona haddii qofkii gaal ama faajir ayuu cadaab ku dhici doona waqtigaas ilahan ka magan loo toofadan waafaji hadda waxaa layihi in aladiina kuwii faraquu ku kala tegay diinahum diintooda kala geeyey oo kooxa kooxo noqday oo wakaanuu ahaaday shiyacan koox koox ahaaday lasta minhum kama tihid fii shay waxba kama mid miihin inamaa amruhum arrinkooda ila allahi ilaahba u sugnaaday huma yunabi-uhum ilaahay wuxuu u waramayaa bimaa kaanuu yacmaluun waxay camal falayaan ayadda hadda kuwaan loo jeedo waa yahuud iyo nasaaro oo diintoodii ku kala tegay oo firaq noqday yahuud kow iyo toddobaatan firqay noqdeen sida nabiga uu sheegay calayhi salaatu salaam nasaarana todobaatan iyo labo ummadeennayna digniin u tahay oo lagu xafinaya lagu boorinaya inay isu dunmaan oo khilaafka ay yareeyaan oo tafaruq siyaasiya lama ogo dhowr madaxoo ismutanaafisa lama ogo nabigu wuxuu yihi adinkoo imaam leh hadduu mid kaloo la doodaa oo yimaado kaas qudhanka jaru dhahay faa-iida ma lahan wuxuu rabaa inuu arrintiina kala geeyo oo madaxyaal badan lama ogola oo isla loolamaysa lama ogola hal madaxay muslimiinta lama wayaconayaan bu- bu- fuu baycat alawali falawala ma garat anuu gobol hobelaan kasoo jeedaa iyo maaragtay magaalo heblaan kasoo jeedaa qaban hebelaan kasoo jeedaa gooniya u goosana islaamka matal awal baaba duweylaadka ama loo sameeyey khilaafo keliya ahaan jiroono saldanadii turkigaa xukumi jirtay walow dowla dowlo hooseo istiqlaal laakiin kor marka horena cabaasiyiinta marka horena amawiinta marka horena khulafaa u raashidiin ay ahayd waxaan duweylkan waxaa noo keenay maanta ma arkaysaa ee, gaalada unbaa keenay markii duwal duwal iyo qowmiyo qowmiyaad ka dhigana lagu qanci waayo asaa magaalo magaalo iyo qabiil qabiil iyo laflaf iyo meeshii halkii awoowaba la rabaa in maaragtay la yiraahdo ee, afar mitiroo murabac adigu meeshan qolada kale kula dagaalamo annaga raasukaana mashquuliya allaha mustacaan dadna markaas u geygeyleeyihiinoo waxaasay difaacayaanoo muruqaa maaragtay geygey geygey uleeyihiin caqligoodii iyo diintoodii iyo waxaasoo dhan ay u dhumiyeen walciyaadu billah tafaruq diinina lama ogolo diintaa waa kitaabka iyo sunnada calaa doo'i fahmi salafi saalix in khuraafaad lasoo darasiiyo ama tashayuc ama khawaarijnimo lama ogolo waxaa la rabaa ummad siyaasadooduna ay mid tahay diintooduna ay mid taha la rabo qofkii khilaaf soo darisiiya isagaa qaldan qofka waxaa raba jaadada inuu ku socdo u socdo asaga inay diintaas kitaabkii sunnada calaa dooifa fahmi salafsa oo ku naqmo una sacyo ummadaas islaamka in madax mida ay leeyihiin iyo hadafkiisu ay tahay ee markaas wixii isku dhegan in lasii kala fafujiyo qofkii u socda mabaadida islaamkaba ma ah dad waaweyna waxaa arkaysaa manaabirta la taaganoo duruuse akrin jiro waxyaalahaas nacaraadka qowmiyaadka iyo gobolaysiga ku dhex jira arkaysaa walciyaadu billah waxaas waxaa rabay qofka muminka inuu ka weynaado dee kowna soomaaliya inay ummadda muslimkooda qalad hadii soomaaliya haddana ay magaalo magaalo ay noqoto jilibjilib iyo awoowo iyo laflaf ay noqoto waa tuulada tuulada kale hala dagaal yaa haray dad iyo dunya wax baaqi noqonay lama arko kolley markaas cadow waa kuu talinaa qasab wa ilaah ka muuqa marka runtii dadka waxyaalahaas ku hadlahay laa mabaadi diini ma yaqaanin walaa wadani walaa caqli walaa fidra saliimi ma yaqaanin walaa waaqaca dunyada ka jiro oo taxaalufaadkii iyo iskaalmaysiga ay ka jiraan warba uma hayaba waa mutaqawqica qofkaasi waa un qof maanta ma arkaysa waxba diinna aan warkahin dunyana aan warkahino ina aladiina kuwii faraquu kala geyey diinahum diintooda wakaanuu ahaaday shiican maaragtay firqooyin ahaaday kala gedisan shiica asalkeeda waa firaqda oo qoob walba mabaadi intay yeelato ama siyaasa gooniya isugu tacasabayo ummadda kalena kula coloobayo lama ogolo lasta minhum fii shayin kama tihi marka haddii yahuud iyo nasaare ay shiica isku khilaafeen annagana looma ogolo laakiin way dhacaysaa nabiga waxay sheegay ummaddan weliba saddex iyo soddon ay noqon doonta kulluhum fi naar saddex iyo toddobaatan ay noqon doontaa kulluhum fi nnaari ilaa waaxid toddobaatan iyo saddex ay noqon doontaa ilaa waaxida oo firqa naajiya oo ma ana caleyh wa asxaabi aniga asxaabteyda waxaan ahay ku sugan waa firqa naajiya firqadaasunbaa ka haraysa allah naga dhigo inamaa amruhum kuwaas kala taga ilallaha ilaah baa xisaabinaya uma yunabiyuhum wuxuu u waramaya uu ka jaazeynaya bimaa kaanuu yacmaluuna wayafcaluuna waxay camal fali jireen haddaba man jaa-a qofkii la yimaado bilxasanati wanaag qofkii la yimaado ayi wanaag falahu wuxuu leeyahy cashru amhaaliha toban laabkeeda waman jaa-a qofkii lamidna bisayi-ati sayi-ada falaa yujuzaa lagama jaazeynaayo ilaa mil looma jaazeynayo ilaa milahaa iyadoo kale maahan wahum ayaguna laa yudlamuuna lama dulmino halkan alle cadaaladda alle iyo weliba naxariistiisa ilaahay dadka xataa cadaalad keliya kuma maamulay waa u naxariisanaya subxaana wa tacaala hadday dhinaca ciqaabta ay tahay cadli ilaah ku sameynay laakiin dhinaca thawaabinta ilaahay naxariista ziyaado ah walidaalika waxaa xadiiska saxeynka maanta ma arkaysaa ku soo aroortay inuu nebigu yihi calayhi salaatu slam yarbi can rabbi tabaaraka watacaala inaa rabbakum raxiimun waa idin naxariista man hama min cibaadihi bixasanatin qofkii isku dayaa xasano falam yacmalha camal falin oo wax unbaa ka reebay kutibad lahu xasanatun ayaa loo dhigaya hadda waxaa isku daya waxaa tiri masaajidka aada isagoo kaafogan kugu waajibo waa uun ka gaari weysa sibaa kugu dhaxay xasanaadii baa lagu dhigaya hay wax sadaqaysaa istiri wixiiaa kuu gooye waa lagu qoray fa in camila haddoo camal falo kutibad lahu cashrun kataba katabtu lahu cashran aan u dhiga ilaa sabci mi-ati ilaa adcaafin kahiira marka xataa adcaafku toban kuma koobnee toddoba boqolow gaara iyo wax kasii badan waman hama bisayi-atin falam yacmalha kutiba lahu xasana qofaa xumi damcay waa isku xishada wuxuuha ilaahay darti uga tag xasana loo qoraya fa in camila haddou camal falo kutibad lahu waaxidatun mida u qoraya oo yamxu allahu yamxuha allahu caza wajal ama ilaah waa uu dembi dhaafaya waa ka tiraya acmaal saalixa iyo wanaag oo la yimi iyo tooba iyo cafiga allaba walaa yahliku cala allaahi ilaa haada ilaahay kuma halaagsamo mid asagaba hoogay maaha waxay dhihi jireen hadday aaxaadaada tobanaadkaaga ay ka qaali noqto adaanba khayr tabcanba markaad hal xasanaadsiisao toban toban hal halkii haddou ka adkaaday oo xasanaadkaagio la laalaabayo haddee mashaqaysto adiba ah haddii qof maalintii heli kara in maanta ma arkaysaa kun baan ama boqol baan oo soo xarayso qarashku baxaana oo shan kiliyo baan oo yahay ee haddana deyn lagu yeesho intii kale ku fataalay oo macnaa ku ciyaaray soo qofkaas mubadar soo maaha oo mubadar waa yacni kun baana maalintii kusoo gasha shanaana kugu filan shan iyo sagaashanaa waxay kuu tahay rasbaarbi ku ah oo macnaa kayd ku ah haddii haddana in dabti aad noqoto deyn lagu yeeshay sow nin maanta ma arkayso xiskuba falo ah oo wax tadbiir aan lahayn soo maha allah subxaana wa tacaala hadduu toban goor ilaa sabmica xasaanaadka kuu laabay siya-adiina ay martahay weliba haddaad intaad hamiso ood ka tagtay ajar lagu xisaabayo ee markaas sayi-aadka ay bataan sow ninaa markaba khayrba aan u qasdinoo xaggii uun sayi-aadka isu beero u biro khayrkiiba ka xoogay ayuu qofkaasi marka u noqonaya marka xadiid way badan tahay xadiiska ibnu cabaas oo arbaciinka ku oolin jiro asagana muslim iyo khayrkii wariyeeno isagana sidaan ahaa manjaa qofkii la yimaado marka waxaa waa tarkiib dadka in camalka saalixa lagu tarkiibiyo lagana celiyo camalka xun laga celiyo waxaa le khayrkaaba adoo heli kara maxaa saqajaanimo iyo meel balaayo maxaa kuu wata man jaa qofkii la yimaado bilxasanati xasano oo wanaaga towxiidkii daacaadkii kale falahu wuxuu leeyahy cashru amhaaliha toban laabkeeda waman jaa qofkii la yimaado bisayi-ati xumina falaa yujzaa looma jaazeynayo ilaa midlaha iyadoo kale maahan wahum ayagana laa yudlamuun laguma dulminayo xasano oo kasbadana lagama nusqaaminayo sayi-aad oosa kasbana laguma kordhinayo waa ilaahay cadligiisa iyo cafigiisa waa haddaba waxaa marka nabiga calayhi salaatu salaam la farayaa marka inuu iclaamiyo shareecadiis loo waxyooday qiimaha ay leedahay iyo waxa kaloo dhan oo maaragtay kasoo horjeeda oo baadinimada gaalada iyo waxay wadataan inuu tuuray ma garat ouna caddeeyo sharcadiisa fadliga iyo wanaagga iyo istiqaamada ay leedahay qul waxaa tidhaahdaa inanii aniga hadaanii rabbii rabbigaygaa i hanuuniyey ilaa siraadin jid buu igu toosiyey mustaqiimin ee toosan diinan buu igu hanuuniyey oo waayo haddaba hadaanii ilaa siraadin mustaqiimin bay bedel ka tahay maxaa u nasbaystaas majruuri aheeda hadda keligeenna waa gudubtaa ilaana waa gudubtaa hadda fiir ihdina siraada almustaqiim jid teesan hanuun mafcuulka iyadaa toos u qaatay soo maaha xarfu jar uma baaha marka waa laga bedeli karaa sababto a waxaa weeye mafcuulna marka toosay u qaadan kartaa marna xarfu jaari ku gudbi kartaa qul waxaa tirahdaa inanii aniga hadaani rabbi rabbigii i hanuuni ilaa siraadin mustaqiim jid toosan ka bedelo muxuu igu hanuuni diinan qayiman diir toosan oo macaan millata ibraahimu igu hanuuniyey shareecadii nabiyullahi ibraahim xaniifan xaal aan ahay ama ibraahim waxau yahay xaniifan mid uu yahay oo ku shirkiga iska bayraya ee wanaagga u leexanaya ma garan wamaa kaana ka mid maahay nabi ibraahim min almushrikiina mushrikiin macnaheedana maaha nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam markuu ibraahim raaca ibraahim inuu ka fadli badan yaha maaha nabigeenaa fadli badan caleyhi salatu slam lakin ibraahim waxaa weeye waa ambiyada aabahooda waay qolo walbana marka way ogoshahay mushrikiintu oo abtirsanaan yahuud iyo nasaara way ogoshahay laakiin waxaa weeye diinta sida fiican u mathalaysa iyo risaalada mathalaysa waa risaalada nabi maxamed caleyhi salaatu salaam khuraafaadkan iyo inxiraafaadkan yahuud ay dhuudhoobeen oo kutubtii alle ay taxriifiyeyna ma mathalayo waxaa nasaaradu ay dhoodhoobeenna ma mathalayo shirkigan quraysh ee dhodhoobtana ma mathalayo yaa mathalayo diintan islaamka ayaa mathalaysa nabi ibraahim diintiisa oo saxdii ku taagan nacam diinan ayuu igu hanuye qayiman oo toosanoo millata ibraahima milladii ibraahim xaniifan xaal uu yahay kito oo iska bayrayo oo qaladka iyo diimaha qalloocan ka bayra xaqa u bayrayo wamaa kaana min almushrikiina mushrikiina kunaa marka diinta waa xanifiya waa diin sahlan oon qalooc lahayn walidaalika nabiga caleyhi salaatu wasalaam markii uu caa-isha intuu dhabarkiisa uu ku aadiyey nimankii xabashadii warmaha ku cayaaray masaajidka uu u ogolaaday inay eegto ilaan gabar yaray aheeda muxuu dhahay litaclam yahuud ana fii diinina fusxa ha ogaato yahuud in diinteenna ay waasicay taho waxyaalihii hadda aan munkar saas aynu tadriibaadkaas kaloo hubka iyo waxyaalaha raganimadu ku jirto oo tanafuskuna uu ku jiro in maaragtay la sameyn karo ma garata oo nafta marmar wixii aan dembi ahayn in marka loogu raaxay karo orodada iyo toogta iyo tababarada iyo waxyaalihii macnada inii ursiltu bixaniifiyatin samx diin toosan oo qashinka oo dhan ka leexaysa sahlanna oon dhib ahayn ma garata oo sideedaba u sahlanta ma ahan dadaa waxay ku leen diintu waa sahlanta xora inuu waddo qalloocan ou qaado balaayo ou ruqsayso maaha diinta sideeda markii loo dabaqayba waxay tahaba iyadaaba sahlan oo macaanbaba maaha nacam marka waa diintaas toose nabiguna wuxuu samayn jiray calayhi salaa subaxdii markuu aabiris adkaarsa waxaa ka mid ahayd inuu dhihi jiray subaxnaa calaa millati lislaam shareecada nabi m ibraahiman ku waabariisanay wa kelimati likhlaas iyo kelimada ikhlaaska wa calaa diini nabiyina maxamedin sala allahu calayhi wasalam iyo nabi maxamed diintiisa wa millata abina ibraahiima xaniifan wamaa kaanuu min almushrikiin adkaar sabaxay ku jirtaa marka waa mabda asiis oo nabigana uu iclaaminayo mabda-aas toosan inuu maanta ma arkaysa uu qaadayo dadkiisana ugu yeerayo qul waxaa tidhahdaa ina salaatii aniga salaadeyda iyo wa nusukii camalkayga weliba gowraca khaasaan ilaahay darti loo gowracayo hadyiga iyo adaaxida iyo maaragtay waxyaalahaas iyo welimatul cursiga wixii ilaahay darti loo gowracayo wama wamaxyaaya noloshayda kasabka wartaa noola waxaan kasbayo acmaashayda wamamaatii geerideeda waxa aan ku dhimanayo towxiidkii ikhlaaska lilaahi ilaah bay u sugnaatay oon u khalisiya ula jeeda allihii rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigeedii ahaa laa shariika lahu ilaahay cibaadada iyo camalka wax loola wadaajiyo ma jiro cid la wadaagsan karo wabidaalika sidaa ikhlaaskaasaa umirtu la i faray wa ana aniguna waxaan ka mid ahay aw ugu ah waxaan mahay awalmuslimiina muslimiinta kan hormuudka ugu ah laba macnaa ku jirta awal muslimiin haddii looga jeedo sideeda anaa muslimiinta ugu horrey yani waa muslimiinta ummadda nabiga calayhi salatu slam ilaa ummadka aan laga horreyso laakiin marar waxaa looga jeedi kara inaad leedahay awal muslimiin macnaaba haddii la birmadoo la yiraahdo yaa hoggaansamay yaa ugu horrey qofka ugu horreeya farta soo taaga oo bir macnaa mustacidaan ahay oo inaan islaamnimada iyo tanfiidka awaamirta qof inuu iga hormaro ma ogin macnahaas waa ku jira macan oo macnaa qof diyaar ahoo islaanimada u diyaar aayaadkan marka waxay mathalay ikhlaaska ilaa qofka waxaa weeye salaadii haddii markii tawxiid ka ba cibaadada ilaah loogu dhawaado wey nusuga daacaadka o dhanna waa lagu idlaaqaa waxaa ka lagu idlaaqaa wixii xajka acmaashiisa iyo wixii gowraca maxyeen waxay noloshaada maxaa qabanay noloshiisao dhan marka nabigu ilaah u hibay wax alla waxuu qabanayo lillah qofkuna xayaatadiis waa inuu waqfo waa wixii mubaaxou qabanayo wixii manduubou qabanayo wixii waajiba ilaah inuu niyeyso ma muxaramka uu ka fogaana hadday ka dhacdana uu ka toobad keena laakiin xaraam ilaah looguma dhowaayo bal mubaaxaadka qurbaad ka dhigi kartaa cuntada haddaa ilaahay cibaadadiis ugu qawiyoonayso maaragtay guurkaaga haddaad maaragtay ku cifaynaysid naftaada iyo xaaskaaga iyo owlaadaada iyo waxaas nafaqada kulli haddaad niyo wanaagsan ajar baa ka helaysaa marka nacam noloshaad markaad dhimanaysidna ikhlaaska iyo waxaad ku dhimanaysid ilaah baan maaragtay ugu niyeysanaya nolosheeda wax kamida oo istustus iyo riyaa iyo shirki midnima jiro qofka marka waxaa la rabaa noloshiisa oo dhanba horta inuu waqfo oo u yidhaahdo ilaaho wax alla wixii waajibahan sameyn oo iidar wixii sunan wixii mubaaxaad ah wixii nafaqaada kulli adiga dartaa u niyeysa waa niya caam ah oo isdhiibo ilaaha isu dhiibo oo qofka inuu la yimaado muslimka haddana acmaasha khaaskaa marka yimaadaan camal walbaba waa inuu ikhlaaska culimmada waxaa la yidhi kaala janaadadan soo raac sufyaan iyo markaasuu le bal iikaada cabaan niyada aan iska habeeyay wuxuu dhahay maa caalajtu shay-an ashadda min anniy sababto waa kula gadoomi kulaa wax kale hebel ha kuu arko hebel ha dhintay janaasada soo xaadir darsigan xoogaa ad akrinaysa ama hadalkaagaa loo boga bal culimmada waxay ahaayeen hadalkooda haddii la macaansa fasaaxaa iska dareemaan jag hadalka waa jooji jira bal si aa loogu fitnoobay sida cumar cabdicasiiz oo kale oo ka dhaxday intaas waxay ka cararayaan maaragtay naftooda inay ismahadiyaan waxyaalahaas iskaca ikhlaas waxaana ay soo galaan dad dadaal badanay ahaayeen ilaahay inagu arsuqo ikhlaas iyo iimaan iyo itibaac nabiga caleyhi salaatu salaam qul waxaa tidhahdaa ina salaatii salaadeeda iyo nusukii camalkeyga weliba camalka xajka iyo gowracaba wamamaxyaay nolosha aan noolahay waxa aan qabanayo nolosheeda wamamaatii geeridii waxaan ku dhimanayo oo ikhlaas iyo tawxiida lilaahi baa iskale rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa laa shariika lahu ilaahay wax lala shariig yoolo cibaadadiisa ma jirto aniguna ma u shariig yeelayo ilaahan u khalisaya wa bidaalika sidaas ikhlaaskaasaa umirtu lay amray wa ana anigana awal muslimiina kan hogaansamo kan ugu horeeyo muslimiintan ka mid ah ama haddiiba hoggaansan la yidhaahdo qofka ugu horeeyo farta soo taagto isdiyaari aniga waa hadda ikhlaaskaas waxaa ka soo jeeda shirki reer gaala hadda shirki bay wadaan shirki bay ugu yeerayaan shirkiga waxaa le marka gaashaanka u daruuro ha aqbali qul waxaa tidhahdaa akayr allahi ma waxaan ilaahay ahayn baan abqii ka doonaya oon ka jelinaya rabban rabbinimo oon rabbi ka dhiganaya oon caabudayaa wey oon maaragtay nacfi bidaya ilaa cidda nacfi la bido ayaa hadhow la caabudaa rabbinimada markaad cid kale ka dhigato nacfaad bide ciddaad awood bida maxaa loo diidaa kahanada iyo saxarada iyo jinniga inaad awood bido ee ciddaad awood bido khuduucay keenayaan cibaadadii allaad wax ka siinaya marka marka awoodda ilaah baa iska leh awoodda iyo rubuubiyada iyo tasarufka ilaahay usug saasna markaasna cibaadada alla usug haddaad cid kale awood iyo baawer aada siisid cibaadadaa wax ka siini ma garan waxyaalaha shirkiga iyo sujuudda keyrkiisa iyo khuduucaas iyo maaragtay istiqaahaadka loo diidaa waa maxay dadkan baawaraad bidaysa awoodaad siinaysa ilaahaad dad jina tuuran oo ilaahay la sinaa kasoo dhiganay arbaaba markaa rabbi ka dhahdana cibaadadiya wax ka sina u khuduuce garabkaa u raaricina ee shirkigii meesha waa yaallaa marka rabbinimana u ictiqaadi maayo mana caabudinayo awoodda mala waa iga dhaqaaji waxaan xuno qashinka aada la wareegaysaa shirkiga ma rabi waa qul akayr allaahi ma ilaahay waxaan ahayn baan abqii ka jerinaya aan ka dhiganaya rabban rabbinimo walxaal huwa alla rabbu kulli shayin wax walbaba asagaa rabbi u ah asagaa barbaariya asagaa awooda wahuwa mustaxiqu lilcibaada asagaana cibaadada mud ilaa ciddii rabbiga awoodla adduunka dhanba maamusha xitaas aniga caabudaya waxaan waxba aan haysanoo la maamulo maxaan ka doonaya wax iyagoo aan nacfi haysan ilaaha nacfi haysaan caabudaya ilaa cibaadada sida u sheegay macalimi khulaasada waa khuduuc oo cid keyba a u khuduucaysa adigoo nafci rajaynaa ma ciddaas aada u khuduucda nacfi haysati durna kaa difaaci karta sida allah subxaana wa tacaala cibaadadu waa sax cid haddaad u khuduucdo kaa maqan oo nacfina kuu heli karin durna aan ka nacfi karin cibaadadaas waa baatil waa shirki marka maadaama aniga ilaah aan u khuduucayo ma waxaan u khuduucayaa wax rabbi loo yahay mase allihii rabbul arbaab ahaa cid walbaba asagii rabbi u ahaa ee wax kaasaysan u khuduucaya maya rabbi kulli shayan u khuduucayaa wey isagaana caabuday midda kale walaa tagsibu ma kasabto kullu nafsin naf kastana ilaa calayha korkeedu ahaa iyadee laga jaaseynaya marka haddaan ilaahay keyrkii aan caabudo waa shirki waa hadhow anugu dib iigu soo noqonayaa laygu ciqaabay aniga cuquubada ilaahay maxaa ugu tacarudaya inuu shafka ugu qaadee adinku haddaa cadaabka alle iyo cuquubada alle shafka u dhiga kartaan u dhigtaa leeya aniga shaqaday maahan midda kale haddaan ilaahay caasiyo oo i cadaabayo yaa iga xambaaraya walxaal walaa tasiru mana xambaarayso waasiratun mid iyaduba dambawday oo dembigeeda la leecleecaysa wisra ukhraa mid kale dembigeed ma xambaari karo marka maadaama dembigayga hadhow haddaan ilaah u sharig yeelo wax iga qaadi kara aan la arkin cuquubadii allana ay maaragtay ay halis u ahay maxaa igu watoon ilaahay subxaana wa tacaala ugu sharig yeelaayo waxaa kaloo dheer hade haddaan qofna dembigeega ayso kaa xambaarayn haddana waxaad kasbatoo xumi iyo korkaaga ay yihiin huma ilaa rabbikum rabbigiinuu marjicukum ahaaday fa yunabi-ukum wuxuu idiin waramaya bimaa kuntum waxaad ahaydeen fiihi isaga dhexdiisa takhtalifuuna ku iska khilaafa ilaaha la hortegaya qofkii ilaahay u sharig yeelayo oo wanaag u malaynayo iyo qofkii shirkiga ka fogaaday ogaaday waxaan inay khatar ay yihiin mid walba amaalkiisa waa la gudaya kii muwaxidkaa waa badbaadaya mushrikiina waa la cadaabaya marka aniga nafteeda maxaa muqaamaro u gelina waay adinka haddaa axmaqiin tihiin oo ilaahay cadaabkiisa aada dardaraysaan aniga ma ku dhiira karo marka qofka muminka waxaa weeye ilaahay inuu ku dhiirada maaha oo keyrkiisa inuu caabudo maaha macaasida inuu ku dhiirada maaha sababtoo cadaab shaf kuma qaadi karo gaalkan waa axmaq barowsha lay doonaa iyo faasiqaan ha ku dayani walaa tagsibu ma kasbato kullu nafsin naf kasta ilaa calayha korkeedu ahaaday walaa taziru mana xambaarto waasiratun nafsun waasiratun mis dembowday wisra ukhraad mid kale dembigeed huma ilaa rabbikum rabbigo marjicukum ahaaday fa yunabi-ukum wuxuu idiin warramaya bimaa kuntum waxaad ahaydeen fiihi asagaba takhtalifuun waxaa isku khilaafaysaan insha allah five minutes insha allah wa huwa ilaahay aladii alihi waa jacalakum idinka yeelay khalaa'ifa alardi dhulka kuwii khaliifka oo isbedela oo bini aadamka dhulka uu isku bedela kooxa maray joogta jiilba maruu jooga jiil kalaa tegaya kalaa imaanaya marka dhulka la joogo dadku isku dabaqa ma aha wa rafaca bacdakum qaarkiina wuu koryeelay fowqa bacdin qaar kale korkiisana darajaatin buu ka koryeelay oo waa maxay dadku isku mid maaha xagga intelligensiga iyo fahma isku mid maaha qofaa caqli badan qofaa maskax badan qofaa lixaad badan midaa daciifa midaa caqligiisu liitaa midaa xoolo leh midaa maaragtay baawer iyo awood haysta oo madaxa midaa raciya oo waxba haysanin waa la kala duwan yahaa dadkii midaa khaadima midaa loo shaqeeya midaa waxaas oo dhan wa laakiin maxaa loo sameeyey liyabluwakum inuu idin imtixaano fii maa aataakum wax la idin siiyey ninka xoolaha la siiyey awoodda la siiyey cilmiga la siiyey waa la imtixaana haddaad caalim tahay sheekho dadkii wax ma bartay ma hanuunisay haddaad sanca taqaana ummadii ma ugu naseexaysay xoola haddaad le dadkii ma u sadaqaysatay mas-uul haddaad tahay dadkii cadaalad ma u samaysay ma u naxariisatay adiga haddaad faqiir tahay ama xooggaaga oo gaaban yahay ma sabirtay mase ilaahay baad subxaana wa tacaala cuqdo u qaaday maxaasaan la i yeela maxaasaan la i yeela waa la isimtixaamaya hadhowna xisaabaa jirto qofkii qaldan ilaahay dhaqso u xisaabinayaaho ina rabbaka rabbigaagana sariicu lciqaab ciqaabkiisu mid uu degdeg badan wahay dadka daalimiinta dhaqso la soo gaaray xadiidka waa kii ahaa dembi ma jiro ay cuquubada kaga soo degdegwanta adduunyada maca maa yadakhiru lahu min ciqaabi alaakhira albaqyi waqadiicatu raxim dadka oo lagu aabiyoodo lagu gardarsoodo iyo raximka la gooyo marka waxaa weeye adduunkan imtixaana loo joogo qofkii barwaaqo la siiyo lagugu daymaa qofkii fakri laga dhigo ayada lagu daymaa qofka wax la siiyey waxaa la fiirina inuu shaakir yahay oo awoodiisa cadaalad iyo khayr u sameeyo faqiirka laftiisa inuu sabro mid kaleu ka taagron yahy adigu haddaa laba shil maalintii kusoo gasho mid xubeeraha jir eber ah xabad uuna soo gelin labadaas shil waa ku imtixaamanta kan boqolka soo gasho waa ku imtixaananya nin walbaa midow ka xoog badan yahay waa ku imtixaamanya soo maaha in marka la isu naxariisto wa huwa alle aladii alihi waa jacalakum idinka dhigay khalaa'ifa alardi dhulka kuwii khaliif ka noqdo isbedela oo waxbay ay jacalakum tacmuruuna arda jiilan bacda jiil qol walba qoled ay bedelaysaa wa qarnan bacda qarnin wa khalafan bacda salafin waa wa rafaca bacdakum ilaahay qaarkiina wau koryeelay fowqa bacdin qaarkiina darajaat u koryeelay yacni xagga cilmiga xagga awooda xagga fahmada wax walba waa lagu kala sareeya laba qof oo isla dhaarto xataa isku mida ma arkeysa muxuu idinkugu idin kor yeelay ma ahan inay tahay adduunyadan laastig wixii ugu dambeeyey wixii ugu dambeeyey nihaa'iga ah ma ahane liyabluwakum inuu idinku imtixaano fiimaa aataakum wuxuu idin siiyey waa imtixaan waayo adduunyada ina rabbaka rabbigaaguna sariiculciqaabi ciqaabkiisu waa degdeg badan yahoo dadka oo cusaada usoo dedejiya wa inahu asaguna lakafuurun ku dhaafid badan weeye raxiimun ee naxariis marka waxay la mid tahay qowluhu tacaala nabi cibaadi waran inii ana lkafuur raxiim addoomyada waxay u sheegtay inaa kafuur raxiim ah wa ana cadaabi walcadaabu lil macnaa ilaahay targiib iyo tarhiib xadiidkaana kusoo khatimina nabigu uu yihi calayhi salaatu salaam ilaa adduunyadana waxaa weeye khaliifaa lagu yahay oo xadiidka muslim baa wariyay min xadiidi abi nadrata can abi saciidin alkhudriy qaala qaala rasul lah sal lla alay slm ina addunyaa xulwatun khadira waa macaantahay waana birbirqaysaa macnaa dhaldhalaalaysa bahal iyadoo dhan ay ka dhacayso waa laakiin ma lagu joogayo wa ana allaha mustakhlifakum fiiha ilaahay dad kaloo idinku bedela adinkana kuwa kale idinkusoo bedela qof walba koox walba jiilay joogta fa naadirun maadaa tacmaluun wuxuu idin kuurgelaya oo idin fiirinayaa bal waxaad samay doontaa fataqu dunyaa adduunya idinla tegin qurqurixeedaysan idinku degsanin wataqu nisaa haweenkan iska ilaaliya xaaraan ha ugu teginina kuwaad qabtaana diinta idinka fidnayn fa ina awalu fitnati bani israa'iila kaanad fi nisaa reer banu israa'iil gabdhaha lagu imtixaamay ma garat ama xaaraan ha ugu tageen ama kuway qabaanba diinta ka fidneeyeen oo maaragtay inay xoolo xaaraam ay kusoo dhacaan cadaalad xumo waxaasoo dhan suuradda insha allah halkaas ay noogu soo dhammaatay ilaahay tawfiiq hana waafajiyo allah nagu anfaco dadka ikhwada darsiga isugu yimid gabdho iyo wiilal ilaahay towfiiq ha waafajiyo muraadkooda allah saaro dhammaanteen culimmadii noo soo akhrisay ilaahay ka hawaabiyo annagana ajar allah naga siiyo in sha allah suuratu ancaama noo dhammaatay